Maamulka Machadka Al Rayyan ayaa ardayda wax ka barata madaarista ku yaala xerada Xagardheer ee qaxootiga Dadaab u qabatay tababar ku saabsan sidii loo horumarin lahaa barashada culuumta diiniga ah. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka machadka, waalidiin, macalimiin, culimo u diin iyo ardayda kala duwan kuwaasi oo ka socda madaarista ku yaala Xagardheer. Maamulaha Machadka Al Rayyan Maxamuud Xaaji Axmed ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarka.
dawro aan u qabanay ardayda iskuullada albushra iyo qaybaha kale ee iskuullada iyo madaarista kale ee magaalada xagdheer ku yaala hawshaasoo uu daadihilayay ama u qabtay markasu rayaan litaxfiid alqur'aan alkariim waalculuum alsharciya arday waxaa ka faa'iidaysatay taqriiban boqol iyo konton cunug ah oo gabdho iyo wiilal leh ujeeddada aan u qabannay oo aan ugu talagalnay inaan qabanno waasaan bulshada ugu faa'iidayn lahayn da'da yar ee dhallinyarta ah gaar ahaaneed kuwa goobaha waxbarashada xilliyada fasaxa ay galaan sidii garoommada iyo tahriib laga cabarayo ee meelaha ay u aadin yaa waxaan ugu talagalnay inaan u faa'iidayno iyadoo ay ka qayb qaateen culimmada oo ugu caansan magaalada xagadheer iyagoo wakhtigooda u soo huray Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa bogaadiyey maamulka Machadka Al Rayyan.
carabtu waxay tidhaahdaa wahal min aljibaali ilaa bilxasa buuruhu waxay noqdaan quruuru buuruhu waa quruurux isu tegey buuruhu miyay ahaadeen ilaa quruurux mooyaane buurta weyn aad aragtay waa dhagax yar yara jajab oo isu tegey waxaa laga wadaa haddaad wax yar ka barato maalin kasta cilmigaaga adigoo la rabo cilmiga inaad qaadato kulligiis waxay noqonayaan marka dambe inuu kuu bato wax badan kuu tago kitaabada yararkaa inaadan yaraysan eed xifdiso man xafida almutuuna xaaza alfunuun qofkii mutuunta xifdiya kitaabada yararka ah marka dambe wuxuu gaaraa inuu funuun badan xifdiyo marka ha fududaysanina intaad fadhidaan wakhtigan inuu kaa dhumo adiguna aad faa'iidaysan weyda nacasnimo waayo saa darteed maanta waxaa lagu bilaabay kitaabka fiqiga ah waxbaad ka aragtay faraadkiina waxbaad ka aragtay waxaa laga yaabaa dowladda ku xigta kitaabkaa kitaab ku xig inaad qaadato ardaydii waxaa la rabaa markaa wixii wax qaadi lahaa waa idinka culummada waxay haayeen waynoo dhiibeen wayna dhiibeen wayna ka tegayaan beddelkii culummada ama waxay haynay lahaayeen waa waxaan qaadanay waxaan aniga kusoo gebagabaynayaa dadaal badan oo la bixiyo ayaa wax anfacayaa dadaalka la badiyo insha allahu tacaala tabaaraka wa tacaala Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta barashada iyo fahamka la xiriira muhiimadda culuumta diiniga.